ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa bogaadiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ansixinta wax kabeddelka afarta cutub ee ugu horreysay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa ku ammaanay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudashada waajibaadkooda qaran isagoona sidoo kale bogaadiyey labada guddi ee dastuurka kuwaas oo juhdi badan geliyey sidii dalku u yeelan lahaa dastuur dhammaystiran ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu tilmaamay in ansixinta wax kabeddelka afarta cutub ee dastuurka uga horreeya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay tahay mid dan ugu jirta qof kasta oo soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabadan ay tahay mid taariikhi ah qayb weynna ka qaadanaysa fulinta ballanqaadyadii xukuumadda ee la xidhiidha dhammaystirka dastuurka dalka si talada dalka dib loogu celiyo dadka soomaaliyeed oo ay iyadu doortaan hoggaankooda xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa muddo kooban waxa ay xaqiijisay guulo waaweyn oo wax badan ay kaga qabatay inay ku soo kordhiyeen hannaanka dowladnimada dalka waxaa ka mid a dincafinta dalka qaadistii cunuqabateynta hubka dalka ku biiristii soomaaliya ay ku biirtay suuqa bariga afrika arrimaha ammaanka xoojinta xidhiidhka caalami iyo weliba tallaabada maanta baarlamaanka soomaaliya ay ku ansixiyeen wax kabeddelka afar ka mida cutubyada dastuurka kumeergaarka ahaa oo laga dhigayo dastuurka dhammaystiran ee dalka